بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a kataib al akhbaariya oo caawa baahisay muuqaal cusub haddaba muxuu soo bandhigayaa muuqaalka waxaad dhegaysan doontaan macluumaad ku saabsan filimkaasi ku dhowaad toban askari oo etoobiyaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada baydhaba ee gobolka bay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo buwaadisay futuuxaadka iyo guulaha uu allaah gacantooda ku xaqiijiyey ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelannay sheekh guuleed abuunabhaan ahmiyad intee la-eg ayuu islaamku siiyey faridda wanaagga iyo reebidda munkarka kaalin intee la-eg ayay muujinta shicaarkan ka qaadatay toosinta ummadda sidee qur'aanka muslimiinta ugu ammaanay faridda ay farayaan macruufka iyo iska reebidda xumaha iyo munkarka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya walaalaha ismaaciil salaad iyo maxamuud sheekh axmed tooshow anigana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka dalka dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya ku dhowaad toban askari oo etoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhaba ee gobolka baay howlgalkan oo ahaa mid qarax ah waxay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen ciidamo etoobiyaan ah oo ku lugeynayay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhaba waxaana howlgalkaasi barakaysan ku dhintay shan askari oo etoobiyaan ah halka afar kalena ay ku dhaawacmeen مآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii hore ayaannu ku guda jirnaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa bogaadisay futuuxaadka iyo guulaha uu allaah gacantooda ku xaqiijiyey ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba waxaad ku soo dhowaataan waraysi aannu la yeelannay sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana waraysigan inoo qaaday walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh guulid abuunabhaan waaligula islaamiga hiiraan kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alndalus bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wcala alihi wasaxbi ajmaciin waa dhowahay walaalle idaacat landalus aad baad u mahadsantiin jazaaka allahu khayran sheekhan alwaali su-aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxay tahay dagaallo jihaada oo xooggan ayaa ka socda walaayada aad dariska tihiin ee shabeelle dhexe sidee howlgalladaasi looga dareemay walaayada aad mas-uulka ka tahay ee hiiraan awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa nicamka iyo nasriga isdabajooga ah oo uu ugu deeqay ee dadkaas mujaahidiinta ah ee muraabidiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala sida uu u garab istaagay oo ugu hiiliyey oo ballanqaadkii uu u ballanqaaday uu ugu oofiyey liannahu inahu laa yukhlifu almiicaad allah subxaanahu watacaala ballankiisa ma buro marka hore allaan u mahad celinaynaa bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe waa wilaayadeennii waa wilaaye aan daris nahay muslimiintu waa ka jasadin waaxid waxaan kala nahay ma jirto wixii wanaagaho meesha ka dhacay oo ay mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala u suurageliyey dadaal kadib waa wax lagu wada faraxsan yahay oo na faraxad geliyey si guudna ee muslimiinta oo dhan si gaara wilaayada islaamiga oo deriska ay yihiin ee wilaayada shabeellada dhexe oo hiiraan oo anu aan joogo waxay u sii tahay ee micno goonihi usii samaynaysaa mujtamaca waa mujtamac isku dhex jira wilaayaadka wilaayad isku dhex jira cadowgana waa wada hayey ee haddaan soo koobo waxaa meeshaas ka dhacday wax ilaahay looga mahadceliyo farxad weyn bay u tahay ee raynrayn bay u tahay waxay u tahay ee in quluubtii dadka muslimiinta ahayd ilaahay subxaana watacaala uu shaafiyey ee nasri bannaanka yeello oo muuqdana aa la dareemay ee dadkuna ay u wada hinqaareen ama u istaageen sidii ay isaga dhicin lahayn cadowgaas ee walaalahoodna ay u muujinayaan inay garab taagan yihin runtii laguma kala aho oo wilaayaadku shaqada waa u dhexaysaa ciidanku waa u dhexeeyaa waa howl la wada leeyahay laakiin dareenka ka wilaaye ahaan waa dareen farxad iyo muxuu ahaa weliba ay ku jirto muxuu ahaa xagga kale shukri iyo khayr fara badan baa jira ilaahay baana ugu mahad celinayna subxaana wa tacaala waa tahay sheekhana ciidamada mujaahidiintu waxay la wareegeen deegaano badan oo cadowgu hore u joogay muxuu arrinkaasi kaga dhegan yahay murtadiinta cadowga ku ah shareecada islaamka walaalka sida aad u xustay muslimiinta oo dhan ama mujtamaca ku nool dhulka soomaaliyeeda muslimka ah ay wada og yihiin maalmo kooban ayaa ilaahay wuxuu gacanta ku soo celiyey dhul fara badan oo cadowga uu gacanta ku hayey horeyna shareecada alle loogu maamulayey haddii aan ishaaro matalan markaa kasoo bilowdid daaru nicma ilaa iyo xagga markaa u geysid meesha la yidhaahdo ceel cali axmed ilaa iyo markaa geysid alkowthar ee xagga markaa addise ceel baraf mirtaqwo meesha la yidhaahdo biya cadde ilaa iyo muxuu aha warciise ilaa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala gacanta mujaahidiinta soo geliya dhul weyn oo waasic ah waxaan isleeyahay wax kale ma keenin waxaa un rumoobay ilaahay subxaana watacaala qowlkiisa waalcaaqibatu lilmuttaqiin allah subxaana watacaala ballanqaadkiisibaa rumoobay in ciribtu ay leeyihiin dadka muslimiinta ah mu'miniinta ah mujaahidiinta ah oo ilaahay u shaqaynaya diintiisa tiibaa rumowday waxaa rumowday wa ina jundana lahum alqaalibuun waxa meesha joogay oo haystay dhulkaas shareeca lagu maamuli jiray raayatu tawxiid baa ka taagnayd dadku qada iyo garsoor cadaalad hay aadi jireen xuquuqdoodii xaqooda kala heli jireen dhiigooda kala baryayey maalmo kooban iyo wakhti kooban bay mujaahidiintu ka maqnaayeen wixii fasaad dhacay wixii dhiig daatay wixii dulmi dhacay wixii isbaarataalay wixii xumaan dhacayna dadka muslimiinta ah oo garashada leh way og yihiin marka nasriga ilaahay oo yimid iyo ballanqaadka ilaahay oo fulay oo uu garab istaagay ballanqaadkii hore ugu ballanqaaday u fuliyey baan u aragnaa jasaaka allahu sheekhan alwaali isbuucyadii lasoo dhaafay qayba ka mid ah wilaayada hiiraan dagaallo ayaa ka socday halkee ayay ku dambeeyeen dagaaladaas
walaalka sidii dadku ay wada ogaayeen inta hadda aysan bilaaban muxuu ahaa duulaankan qiimaha badan muxuu ahaa barakaysan oo ilaahay subxaana watacaala uu gacanta ku siiyey dadkii ilaahay diintiisa difaacayey intii uusan bilaaban waxaa socday xamlo kale oo ka socotay dhanka bariga wilaayada islaamiga hiiraan mana uu istaagin oo wuu jiraa dagaalkii hawsha waa socdaan laakiin dhulkii ayaga asaga ahaa oo laisku hayay dhammaan wuxuu ku jiraa maanta gacanta mujaahidiinta oo markii laga bilaabo dhulkan hadda meesha la yidhah deegaan aboorey ama beero yabaal oo gees soo jirta adiga haddii la qiyaaso dhulkan u dhexeeya buulo burde iyo beled weyne xaggana dhulka wuxuu u qaybsamaa bariga dooxa iyo wuxuu u qaybsamaa dulla u qaybsamaa dhulka dooxada oo dhan oo qaybtaas buulo burde u dhexeeya beled weyne wuxuu cawa gacanta ugu jiraa oo maamulaya mujaahidiinta maamulaya waxaa lagu maamulayaa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiina waa jabay caawa meelna laguma sheego waa tahay sheekh gulid awonabahaan waali wila islaamiga hiiraan waa sidee goobihii lagu dagaalamay iyo guud ahaan bariga wilaayada hiiraan bariga wilaayada hiiraan guud ahaan horta goobihii lagu dagaalamay sidaan horeyba u xusay caawa waxay gacanta ugu jiraan mujaahidiinta ay gacanta ugu jiraan dhulka asaga lagu diriray guud ahaantiisa waa dhul caawa raayta tawxiidka taagan tahay ama bariga wilaayada hiiraan ee dadku wada og yihiin xumaan baa dhacday cadowga ilaahay subxaana watacaala xamladii uu soo qaaday oo qariska tuurnimada ahayd waa jirtay in dhulal iyo meelo la joogay oo mujaahidiintu joogeen in laga baxay waa jirtay in dadyow qaar ilaahay subxaana watacaala garashadooda uu qaaday oo ay fahmi waayeen waxa ay maslaxadooda ku jirta ama al'aan caawa ammaanta aan joogno dhulkii intiisa badan ama qaybo badan oo muhima wuxuu ku jira gacanta mujaahidiinta markaad aadid beleda weyne saan horey xusay baardheere ee dhulkan hadda laamiga saaran tarajante meesha la yidhaahdo nuurfanax ilaa garasaani ilaa aad ku tagtid beero yabaal caawa waxaa lagu maamulaa shareecada islaamka dhulka ka shisheeya hadday ceel heli tahay hadday baar dhabaq tahay hadday tahay muxuu ah meesha la yidhaahdo kulli waxaa lagu maamulaa waa dhul shareecada alla lagu maamulo dhulkan raacsan webiga oo asna tirada badan oo bariga wilaayada islaamiga hiiraan ah oo tirada badan oo magacyadu intaana kusoo koobi karin asaguna min laga soo bilaabo jicibow ee meesha la yidhaahdo jicibow bari soo mari ilaa gedaan soo mari ilaa meesha la yidhaahdo soo mari farqalaal mari meesha la yidhaahdo cabdi cagweyn dhagaxyo xoor meesha la yidhaahdo booco mari ilaa aad ku geysid daayow mari ilaa adduun dabadii dhulkaasoo dhan waa dhul shareecada ilaahay lagu maamulaya subxaanahu wa tacaala ee dadka mujtamaca muslimka ahoo joogana ee ay mujaahidiinta iyo dadkaas ilaahay sharcigiisa ku maamulaya maanta garab u yihiin walaalka waxaa la yidhi geeriya u dambeeyey meydiya u dambeeyey kaa la sii wada u dambeeyey waxa aad iclaanka ku arkayseen bishii aan soo dhaafnay oo shacbaan baan filayaa awalkeed inay ahayd ama maalmihii ugu dambeeyey rajab ma xusuusto beesha xawaadle oo furinta ku wareejinaysa walaalahood muraabidiinta geel ikhyaartoodii oo wareejinaya geel ay ugu talagaleen walaalahood ay ku taageerayeen dhiibaya waxaan isleeyahay iclaamka waa aad ka maqlaysay ama waa la wada arkayey dhulkaasu marka dhul sharci lagu maamulo weyn oo waasic ah dadka joogana ay garab u yihiin walaalahood mujaahidiinta wiilashaas walaalahood oo muraabidiinta meesha ku jira jazaaka allahu khayran ugu dambayntii sheekhan alwaali maxaad ku soo gebagabaynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda islaamiga gaalaandulus walaalka waxaa ugu muhiimsan inaan idhaahno waa inaan alla mahadinno subxaanahu wa tacaala waxaa ugu mudan wixii ilaahay uu noo galay oo aanan anagu keensan karin oo aanan xooggeenna ku awoodin oo aanan xoolaheenna ku awoodin oo xeel aan la limaanna aanan ku awoodin allihii noo qabtay cadowgiisa jebiyey nasriga iyo guushaana siiyey oo caawa wilaayada islaamiga ahee shabeellada dhexe inteeda badan caawa ay ku jirto gacanta mujaahidiinta cadowga ilaahayna uu ku jabay marka hore ilaahay baan u mahad celinayna subxaanahu wa tacaala waxaa kale runtii xusid mudan oo aan u ducaynaynaa una mahad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta ah muraabidiinta ah la xisaabtamaya ilaahay cadowgiisa ku soo duulay shareecada islaamka waxa annaga aan u soconno oo raggaas caawa ay duurka ugu jiraan oo kan shahiidaya u shahiidayo oo midka dhaawacmayo u dhaawacmayo oo midka oomayo u oomayo keliya waa litakuuna kelimatullahi hiya alculya wax kale iyo qasad kale ma jiro ragga waxa u taagan hooye aabbaa dhalay waa dad walaalo ah waa dad muslimiin ah waa dad mujaahidiin ah raggaas waxaan ilaahayna waa u baryaynaa oo waa u ducaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala kooda shahiiday uu shahaadadiisa u aqbalo kooda dhaawacmana ilaawciisa u caafiyo kooda fiyowna ilaahay subxaanahu wa tacaala gumadihiisa iyo qalbigiisa u sugo hogaankooda iyo toogtooda iyo intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hagaajiyo gaar ahaan ragga aan xusaya waa ragga maanta furinta ee wilaayaadka dhexe ama gobollada dhexe dhulka loo yaqaano ku jiro oo ay iska saaran yihiin ay ugu xoog badan yihiin dhulkan hadda shabeellada dhex wax ka socda hiiraan iyo gelgaduud iyo dhulkan wax ka socda iyo ilaa mudug ragga ku geeya raggaas waxay naga mudan yihiin inaan u ducayno waxay naga mudan yihiin inaan u mahad celinno inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadintiisa kadib u mahad celinno u ducayno raggaa runta way nagu weeyihiin ammaan iyo allabari inaan kuma gaaro inaan hadda ku dhammaystiro laakiin qodobkaana waa qodob aan xusayo waxaa runtii xusid mudan oo aan rabaa inaan halka ka dhaho walaalaha ama qabaa'isha ay wilaaya u tageen ragga mujaahidiinta ah khaasatan dhulkii hadda la qabtay hadday tahay qaybta bari oo hiiraan iyo dhulkan weyniga badan oo shabeellada dhexe dadka muslimiinta ee ku jiray waa kuwa cawa wiilashooda soo dhoweynaya waa kuwa dhinac taagan waa kuwa deeqda la garab taagan waa kuwa ducada la dhinac taagan waa kuwa u muujiyey inay muxuuha walaalahood yihiin dadkaana waxaan leenahay ammaan bad mudan tihiin waa idiin ducaynaynaa waa idinkaga mahad celinaynaa juhuuddiinna waxa ay maslaxadeenna ku jirta annaga iyo adinkaba waa inaan ilaahay kitaabkiisa u shaqaynaa subxaanahu wa tacaala ee waxaad qaadateen mowqif runtii mushrif ahoo sarreeya oo aan wax lagu tilmaama jirin waana wixii aad mudnaydeen waa wuxuu alla idinku jeclaa walaalahaasna waxaan rabaa inaan intaa xuso ugu dambayntii dadka muslimiinta guud ahaan waxaan rabaa inaan dhaho waad u jeediin wiilashiinna walaalihiin qof kasta oo dareen uu ku jira mas-uuliyadeed oo maanta dhulkaas soomaaliya ama ha ka maqnaada ama ha jooge waxa ka socda dareemayana wuxuu og yahay ama uu dareensan yahay maslaxadeenna maanta waxay ku jirtaa kitaabkeenna inaan difaacanno dhulkeenna inaan xabashaqandhiciley ka ceshanno dhulkeenna inaan ka ceshanno soo duulayaasha ee muxuuha saliibiga ah iyo kuwa riddada intuba inaan ka hor istaagno ayay danteenna ku jirtaa dantaa cidda wadana dadka wax gartoo dhan waxay og yihiin maanta inay yihiin kuwa looga dayan karaan looguna kaalmayn kara inay yihiin walaalahood xarakad shabaab mujaahidiin waxaan leeyahay marka walaalihiin iyo wiilashiina garab istaaga sida aad u aragtaan walaalihii reer shabeellada dhexe aan xuse walaalaheen beelweynta abgaal waxa ay muujiyeen ha hilmaamina adinkana garab istaaga waxaana filayaa meelo badan oo dhowdhow oo sidaas oo kale ah in ay sidaa dhici doonto laysku wada dayan doona waxaan leeyahay ugu dambayntii dadka walaalaha ah oo un weysada waa jabtaa dadku waxay weysada hebel weysadaa ka jabtay baa hebel weysadaa ka jabtay hebel weysadaa ka weysada caadiga kaliya ma jabtee waxyaaba badan baa jabo qofka fikirka mararka qaar ku dabagadoomo ama shubahaad ha ku keeno ama shahwa ha ku keento qabaa'isha soomaaliyeeda muslimka ah oo un si talada wax un ka noqdeen ama dad fardi ha noqdeen ama dad qabiil ha noqdeen war maanta fahamkeenna iyo fikirkeenna aan gadaal u celinno jihaadkeenna aan garab siinno waxaad shila ahaydeen waad ogtihiin aan dib u eegno waxa annaga ay danteenna ku jirta ilaahayna uu ogol yahay aan ku casiiz noqonayno aan ku sharfoobayno waad arkaysaan dhulkiina maalinka ugu dambeysay khaa'inkii ee la oran jiray gaalki weynaa ee mushriga ahaa ee la oran jiray ninka la yidhaahdo abi axmed waad arkaysaan meesha la keenay xamar qasadka iyo ujeeddada waxayd ma uusan suuroobin laakiin in dhulkeenna lagu wareejiyo oo qaybaha hadda u dhidhiman la siiyo baa meesha loo keenay laakiin ummadda soomaaliyeed muslimka ah oo ummad abiya weymana aqbalayaan waxaas waana diidayaan dhulkiina difaacda cadowgana waa jabee israaciya haddii shala tala ay la waday maanta haysan tana naga halaabin mu'min laba jeer god lagama qaniino ninka wuxuu yidhi mar idaga allaha dago mar labaad idagana aniga allah idago mar haddiina la dagay yaanan mar labaad la degin intaasna waxaan leeyahay guud ahaan walaalaha muslimiinta waa gaar ahaan dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ee hadda ee khaswada qiimaha badan ee barakaysan ay ka socoto baan intaa leeyahay aad baadna u mahadsan tihiin ugu dambayntii adinka iclaanka walaalaha andulus waa idin mahad celinaya dadaalkiina iyo juhuudda aad bixinaysaan dadkaas dacwadooda iyo khayrkooda jihaadkood ku bixinaysaan wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa waali wilaad islaamiga hiiraan sheekh gulid awoonabhaan oo waraysi gaara ay la yeelatay idaacadda islaamiga al'andulus sheekhana jazaaka allahu khayra
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dhexe ayaannu isla soo gaarnay kataib al khibaariyah ayaa caawa baahisay muuqaal cusub oo cinwaankiisu yahay alaa ina nasrallaahi qariib haddaba muxuu soo bandhigayaa muuqaalkan si aan wax badan uga ogaanno macluumaadka filimkan waxaan soo dhoweynayaa walaalka ismaaciil salaad oo caawa barnaamijkaigala qaybgalaya haye ismaaciil aad baad u maadsan tahay walaalka makrinimadii caawa qanaadka alkataib al ikhbaariyah waxa uu baahiyey filim muddo kooban soconaya oo aad u xiiso badan n filimkan waxaa loogu magac daray alaa ina nasrallaahi qariib n waxa uu soconayaa oo filimkan la daawan karaa muddo saddex daqiiqo ah n filimkan sida uu u yaryahay iyo runtii risaalada uu xambaarsan yahay n ayaa kala duwan n filimku haba yaraadee laakiin risaalo weyn ayuu xambaarsan yahay waana filim runtii qofkii daawada uu aad uga maqsuudayo islamarkaana quluubta dadka muslimiinta ay aad ugu farxayaan cududda mujaahidiinta ee filimkan lagu soo bandhigay runtii filimkan waxa uu ahaa bandhig weyn oo lagu soo bandhigay cududda mujaahidiinta jeyshka een xarakada mujaahidiinta al-shabaab runtii filimka waxaa ka soo muuqanaya ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan ciidanka mujaahidiinta oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kalena wata gaadiidka dagaalka oo filimka ka soo muuqanaya runtii ciidamada lagu soo bandhigaya filimkan aad bay u fara badan yihiin waxayna wataan dareeska ciidamada oo isku wada mid ah iyadoo ay sidoo kale sitaan ciidamadan raayada tawxiidka marka runtii waa filim qofkii muslim ah ee daawada runtii aad u farax gelinaya oo quluubta muslimiinta shaafinaya xaggan cadowga markii ay daawadaanna aad iyo aad u qalqalgelinaya oo rucbi iyo argagax ay ka qaadayaan maadaama filimkani saddexda daqiiqo soconaya ee uu soo bandhigayo cudud weyn oo caskari ah oo mujaahidiintu ay leeyihiin runtii filimka marka laga soo tago ciidamada mujaahidiinta ee hubaysan ee filimka ka soo muuqanaya sidoo kale waxaa ku lifaaqan filimka kelimaad ay jeedinayaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xaaliyan sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah iyo amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh mukhtaar abuu zubayr taqabalahullah oo runtii kelimaadkooduba aad moodid een runtii in waaqaca hadda taagan ay ka tarjumayaan haddaan ku hormarno kelimadda filimka la socota ee sheekh abu cubayda xafidahullah wuxuu runtii sheekhu uu ugu baaqayaa ciidanka mujaahidiinta inay u diyaargaroobaan marxalad cusub oo jihaadka bariga afrika uu galay iskuna diyaariyaan inay qaadaan waajibaad ka culus kana weyn kuwii hore ay hore u qaadeen runtii waa hadal yaroo kooban laakiin dulucdiisa iyo yacni culayskiisa uu aad u weyn yahay oo ah hadal aad u mugweyn oo ka tarjumaya marxaladda hadda dalku uu marayo iyo guulaha iyo futuuxaadka iyo nasriga mujaahidiintu maalmihii lasoo dhaafay ay helayeen sidoo kale waxaa filimka ku lifaaqan kelimad hore uu hore u jeediyey sheekh mukhtaar abu subayr taqabalahullah amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isaguna runtii aad moodidba inuu hadda ka hadlayo kelimadda sheekh abu subayr waxay runtii taabanaysaa fashilka uu hadda wajahaya cadowga allaah oo uu sheikhu leeyahay cadowgu wuxuu hadda wajahayaa rafashadii ugu dambaysay runtii hadalka sheekh abu subayr iyo waaqaca hadda dalku uu marayo iyo cadowga marxaladda uu ku jiro marka la isbarbar dhigo waxaad moodaa hadal sheikha uu hadda jeediyey runtii sidaan la soconna cadowgu rafashadii ugu dambaysay ayuu marayaa waxa uu sidoo kale sheikhu tilmaamayaa in cadowga murtadiin iyo saliibiyiinba inay ku fashilmeen duulaanadii dhulalka muslimiinta ay ku soo qaadeen oo soomaaliya ay ka mid tahay inuu cadowgu ku fashilmay duulaankiisii siyaasadeed kii caskariga iyo midka dhaqaalaba runtii marka waxaad moodaa miisaan marka la saaro kelimadda sheekh abu subayr ee filimkan ku lifaaqan inay si dhab ah uga tarjumayso si dhab ahna u taabanayso marxaladda hadda uu cadowgu wajahayo haddaa bal usoo noqonno filimka caawa lasoo saaray iyo marxaladda waddanku uu marayo khaasatan jihaadka bariga afrika uu marayo haddaan bal isdultaag kooban oo aan dheereen ku samayno filimkan wuxuu ku soo aaday marxalad runtii mujaahidiintu maalmihii lasoo dhaafay alxamdu lilaah uu ilaahay siiyey guulo waaweyn futuuxaad nasri fara badan meelo fara badan ay furteen oo ay u badan tahay wilaayada shabeellada dhexe marka runtii waxaan la soconnaa dhowaan mujaahidiintu inay la wareegeen in ka badan ilaa toban deegaan oo qaar degmooyin ku jiraan oo wilaayada shabeellada dhexe ka tirsan oo runtii mujaahidiintu howlgallo saf ballaaran ah ay deegaanada ku qaadeen qaarna ay si nabada kula wareegeen qaarna ay si dagaala kula wareegeen oo cadowgii halkaa ku sugnaa ee murtadiinta laga sifeeyey runtii deegaanadaas mujaahidiinta ayaa hadda ku sugan oo maamulkii islaamiga baa hadda ka shaqaynaya oo ciidankii mujaahidiinta ayaa ku sugan cadowgii allah ee halkaa ku sugnaana runtii waxay noqdeen kuwo u carara muqdisho iyo kuwo u carara deegaano kale oo shabeellada dhexe ka tirsan oo ay ka mid tahay jawhar iyo cadale iyo raagaceelle ee waxaan la soconnaa oo filimkan uu soo baxayaa xilli dhowaan mujaahidiintu ay la wareegeen magaalada balcad oo shabeellada dhexe ka tirsan oo iyadu khiyaas ahaan soddon kilomitir muqdisho u jirta weliba la wareegitaanka balcad waxay noqotay arrin saameyn leh oo cadowga ilaahay subxaana watacaala rucbi iyo argagax iyo qalqal ku abuurta weliba markii mujaahidiintu ay la wareegeen degmada balcad dhowaan waxaan la soconnaa in cadowga gaar ahaan saliibiyiinta oo ay ugu horreyso dowladda saliibiyadda maraykanka inay digniino soo saareen oo ay dhaheen waxaa qalqal ku jira amnigii muqdisho oo weliba xataa ay sameeyeen in diyaaradahooda iyo muwaadiniintooda saliibiyiinta ah uga digeen inay soomaaliya u safraan gaar ahaan muqdisho oo waxaannu la soconnaa in diyaarado waaweyn oo muqdisho imaan jiray oo ay ka mid tahay diyaaradda turkiga midda qatar iyo diyaarado kale oo waaweyn oo riddada ay malaayiin dollar ka qaadan jireen inay joojiyeen duulimaadyadii ay muqdisho ku imaan jireen sababo ku aadan cabsi iyo qalqal soo wajahday saliibiyiinta iyo murtadiinta iyo digniinihii maraykanka ka soo baxay marka arrimahaasoo idil marka laysku soo xooriyo filimkani waxaad moodaa marka warka lasoo khulaaseeyo inuu ka tarjumayo xaaladda dhabta ee hadda taagan cududda weyn ee mujaahidiinta uu allah subxaanah watacaala uu siiyey nasriga iyo futuuxaadka iyo guulaha waaweyn ee muslimiinta usoo hoyday iyo cadowga oo xaalad quus ah iyo walwal iyo cabsi iyo walaahow iyo qalqal oo weliba hadda cadowgu siyaasiyiintooda iyo warbaahintooda waxay aad u hadalhayaan inay khatar ku jirto magaalada muqdisho oo laga yaabo mujaahidiintu muqdisho ay soo galaan maadaama balcad ay yimaadeen dhowaanna ay qabsadeen inay mujaahidiintu la wareegaan muqdisho oo hadda waa laiskala soo tegaba shabeellada dhexe iyo dhulka oo hadda cadowgu waxayba ka niqaashayaan oo ay ka hadlayaan war amay muqdisho soo galaan mujaahidiinta marka runtii waa filim ka tarjumaya xaaladda dhabtae hadda taagan runtiina aad u farax gelinaya quluubta mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta in islaamka iyo muslimiinta guulo waaweyn ay gaareen loogana baahan yahay inay allah ku shukriyaan oo u mahad celiyaan sabraan waddadaas iyo dhabbahaas ee qiyaadadeena mujaahidiinta ee tawjiihaadkana siinayana aan qaadno oo runtii cadowga allah subxaana wa tacaala inta yar ee u hartana aan israacino ayuu filimkan ka tarjumayaa ديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay ahmiyad intee leeg ayuu islaamku siiyey faridda wanaagga iyo reebidda munkarka kaalin intee leeg ay muujinta shicaarkan ka qaadatay toosinta ummadda sideese qur-aanka muslimiinta ugu ammaanay faridda ay farayaan macruufka iyo iska reebidda xumaha iyo munkarka waa xalqada toddobaad taxanaha duruus tarbawi ah oo ay culimaa udiinku u soo jeedinayaan dadka muslimiinta haddaba kusoo dhowaada qaybta sideedaad iyo sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد موضوع يا مانتا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر wanaag oo laysu sheego laysfaro xumaanta layska reebo acmaasha addoonka uu la yimaado oo ilaahay ugu dhowaadana oo uu baarinimo sameeyana waxa ugu weyn weeye waana diinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag oo laysfaro xumaanta layska reebo waana daaco ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado taqarub ah waana cibaado aad iyo aad u weyni badan oo addoonka rabbigii uu ugu dhowaanayo jalla wacalaa waana asal asiil ah oo ay diinta ilaahay ku taagan tahay la'aantiina aysan diintu istaagi karin biduunihi laa tastaqiim shajarat ddiin geedka uu ku uu diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku taagan yahay oo saaqiisa ah xididkiisa ah waa wanaagoo laysfariyo xumaantoo layska reebo ibnu alcarabi almaaliki raxmatullah calayhi wa aslu ddiin waa khilaafatu almuslimiin diinka ilaahay subxaanah wa tacaala asalkiisa uu ku taagan yahay weeye waana muslimiintu waxay iska dhexlaan oo wiraahaa weeye kadaalika wuxuu leeyahay alghazaali ashaafici alxaamidi raximah allahu tacaala kitaabkii saxiiya culuumuddiin waa udub dhexaadka ugu weyn diinta dhexdeeda weeye waana kan ugu muhiimsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la soo saaray ambiyada ilaahay dhammaantood uu ilaahay la soo saaray oo uu faray weeye haddiina duubi lahaa gogashiisa lana ihmaalin lahaa cilmigiisa iyo camalkiisa waxaa buri lahaa nebinimada macnaheedii iyo xikmaddeedii baa dhumi lahaa waxaa burburi lahaa oo baabi'i lahaa diyaanada wixii laga diin dhiganayay baabi'i lahaa waxaana caam noqon lahaa fidnada fidnada ayaa faafi lahayd oo caam noqon lahayd baadiduna way faafi lahayd waxaana aad iyo aad u faafi lahaa oo u intishaari lahaa meel walba ugu faafi lahaa jahliga waxaa la soo iibsan lahaa fasaadka waxaana dadku raaci lahaayeen daloolka waxaana kharrimi lahaa dhulka waxaana halaagsami lahaa addoommaha ilaahay subxaanahu wa tacaala mana aysan dareemeen inay halaagsameen ilaa yowma tanaad maalintii isunaadinta isu dhawaaqinta laga gaaraya idan wanaagoo laysfaray xumaantoo layska reebo waa shay qadiim ah ummadihii hore lagu yaqaano caam ku ahaayeen ummadihii hore ayaa caam ku ahaa iyaguna sidaasoo kaleeta mana jirin ummad ilaa hadday jirto wanaagga ayay fari jirtay xumaantana waa reebi jirtay wanaagoo laysfaray iyo xumaantoo layska reebana waa faa'iidada ama dhuuxa anuxurka risaalada ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala iyo khilaafatu nubuwa ambiyada ilaahay cidda khaliifka ka noqonaysa oo dhexlaysa oo culummada warasada ah faa'iidada iyo nuxurka iyo lubbiga ay kala haraan ambiyada ilaahay weeye mana jirto rasuul uu ilaahay soo diray ilaa hadduu jira rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu amray wanaagga inuu faro xumaantana reebo ibnulqayim raxmatullah caleyh aljawsi aw ibn aljawsiya isagana wuxuu sheegay kitaabkiisa duruq alxukmiya uu ku sheegayaa wanaagoo laysfariib xumaantoo layska reebo waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala la soo diray rusushiisa allana la soo dejiyey kutubtiisa kuna sifeeyey ummaddaani kagana fadilay iyada daraaddeed ummadaha intooda kale taasoo ukhrija linnaasi dadka lala soo saaray waana diinta iyada xaniifkaheed ee toosneed waana waajib fariido ah sida ay na tusinayso nusuus badan oo kitaabka iyo sunnada nebiga iyo ijmaaca muslimiinta intaba ah amaa ijmaacaasi waxaa soo naqliyey hal nin wax ka badan oo a'imada muslimiinta ka mid ah sida imaamu nawowi imaamu alqurdubi aljasaas intaba waa soo naqliyeen kadaalika ibnu qudaama raxmatullahi calayhi culamo badan baa soo naqlisay ijmaacaas isaga ah allah tabaaraka wa tacaalana wuxuu leeyahay adilada waajibinaysa in wanaagga laysfaro xumaantana layska reebo waxaa ka mid ah qowlka ilaahi tabaaraka wa tacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf wayanhuuna can ilmunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun allah wuxuu leeyahay ha ahaato adinka xaggiinna ummad ugu yeerta dadka wanaagga iyo khayrka fartana wanaagga kana reebta xumaanta ayaga un keliya unbaana ah kuwa liibaanay wa ulaa'ika hum almuflixuun yacni ayaga unbaana liibaanay almukhtasuuna bilfalaax waa kuwa ayaga wanaagga fara xumaantana reeba weeye كذلك الله وحله سبحانه وتعالى الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور كما أنو مكان سيني أرلضة وكما ونا الصلاة أوغو وو يستاغو إصفره زكاة نبحيه ونا جنا فرح ما أنت نهريبه أمور عربت هذا ضمن إلهي أمي وسقناتي جل وعلا محل شاهدك صفاتك دتك أرلضة إلهي مكان سينيه وإلهي دحل سينيه oo ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala turaadkay ka tegeen ilaahay subxaanahu wa tacaala xadi iyo dheef uga dhigayo waa kuwa salaadana u taagan sakada bixinteeda u taagan wanaagga dadka fara xumidana dadka ka reeba kadaalika allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrija linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billaah tanna waa khayriyada ummadda ayay tilmaamaysaa oo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waxaad ahaateen ummad midda ugu khayr badan ummad midda ugu khayr badan alla soo saaro ummadaha u soo saaray ayaad ahaateen maxaan ku noqonnay sida ayada maxaan ku helnay maxaan fadiiladaas iyo manqabada iyo darajada iyo maaragtay mansilkaasi ku gaarnay inaan wanaagga farayno xumaantana reebayno ilaahayna rumaysannahay baan darajada ayada ku gaarnay aayadahaas ayaga ah majmuucooda iyo kayrkooda iyo aayado kaloo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala ku faraya wanaagga in laysfara xumaantana laysaga reeba alla wuxuu ku waajibinayaa jalla wacalaa qof kasta oo muslima korkiisa inuu ahaada ammaaran bilmacruufi nahaa'an can ilmunkar wanaagga kii farid badan xumaanta reebid badan ayuu maaragtay maxaan ku rahdaa alla ku waajibeeyey mid kastana bixasbi qudratihi intuu awoodi karo suldadiisa iyo maaragtay maxaan ku rahdaa maamulkiisa gaari kara istidaacadiisa iyo karitaankiisa uu gaari karo inuu maaragtay maxaan ku rahdaa wanaaggaa faro xumidaasina reebo hada wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin guudahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen caawa waa inaga intaa intaaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا